shirkan oo labadii cisho ee lasoo dhaafay ka socday magaalada muqdisho ayaa lasoo gabagabeeyey waxaana looga wada hadlayay xaaladda aafooyinka soo wajaha bulshada soomaaliyeed iyo arrimaha muhiimka ah iyo tallaabooyinka ay tahay in la qaado si bulshadu ay ugu adkaystaan aafooyinka hay-adda marinta musiibooyinka qaranka ee sodma iyo jaamacadda muqdisho ayaa shirkan soo qabanqaabiyey waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay qaar ka mid a culimaa udiinkii iyo aqoon-yahanadii shirku inta uu socday ka qayb galay waxay la tahay kulligan waxaan wada qiraynaa in loo baahnaa in laga sheekaysto mowduuca kan oo laisla fiiriyo maxaan ku dhahdaa waxa ka jira oo dhibaatooyin ah iyo talooyin laga soo jeedinayo in hay-ad dowladeed iyo jaamacadihii ay isku bahaystaan in arintaasi la waajahana waa arin mudan dhiirigelin mudan jaamacaduhu iyo iskuulladu waxay ku kalsocan yihiin jaamacaddu waxaa weeyaan qofku waxaa loo diyaarinayaa inuu asagu wax soo saaro afkaar keeno taas waa mid tan kale maaragtay sodmo iyadana oo ku dadaalaysa inay barwaxeeda cilmiyeyso oo laga baxo waxaan debdemiska ah xaggay ka yeertay xaggay ka yeertay xaggay ka faahad fatahaad baa la sheegay abaar baa la sheegay arrimahan runtii tirada badan oo debdemiska laftooda in laga gudbo oo qorshe iyo aragti loo gudbo doctor axmed cabdi aadan guddoomiye ku-xigeenka hay-adda sodma iyo ibraahim maxamed mursal oo ah guddoomiyaha jaamacadda muqdisho ayaa dhankooda goobta ka hadlay waxaanay ballan qaadeen in shirkan uu noqon doono mid sanadla ah oo looga arinsado xaaladda aafooyinka soo wajaha bulshada soomaaliyeed waxaan rajeynayaa inaan duruus iyo khibrad ka faa'iidnay sanadaha soo socda iyo cilmi baarisyada soo socdana ama kulamada ama shirarka soo socdana ay noqon doonaan kuwo sidaan ka sii fiican inaan u abaabulno una qabanqaabino ayaan rajeynayaa waxaan kale oon mahad aada iyo aada u ballaadhan u soo jeedinayaa cilmi baarayaashii iyaguna soo diyaariyey daraasada intii soo diyaarisay cilmi baadhista intii kale ee garab taagnayd ugu dambeyntiina xubno ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo gabagabada shirka ka qayb galay ayaa aragtidooda ku biriyey maanta meesha ay joogaan sodma ay marayso run ahaantii soomaalida innaga mana iskorojgarayno waa mahadsantaha qofka lama dhaho marka inaan dhaho sodmo aan u mahad celiyo magacaabistii maalinkii guddoomiyaha la magacaabay meesha ay joogeen iyo hadda meesha ay marayaan waxa aan rabaa oo kale inaan u mahad celiyo dhammaan dadka ka shaqeeya sodma aan ogahay dhibaatooyinka badan oo dhinac kharash ha ahaado ama fasility aysan haysan ha ahaado ay ku soo shaqeeyaan aada iyo aad ayaan idinka mahad celinayaa dhammaantiin hadda waxyaalihii laga hadlaayey oo aan kusoo aan kusoo gaaray run ahaantii xataa haddaa intaa baarlamaanka ah casuntaan aada u soo bandhigtaan wax badan oo khibrada oo idinka a haysaan annagana soo gaarinaa jira
yacni xogta uu soo bandhigay ninkan wiilka ugu dambeeyey dowladdu aaday ugu baahan tahay wasaaradaha dowladdu haddaanu annaka nahay wasaaradda agricultureka hadday tahay wasaaradda beeraha wasaaradda beeraha wasaaradda tacliinta waxbarashada wasaaradda arrimaha gudaha wasaarado xogtan aada ugu bahma waana ka codsanaynaa inuuna siiyo wax aada iyo aada u fiican wey shirkan ayaa diiradda lagu saaray xaaladda aafooyinka soo wajaha bulshada soomaaliyeed iyo sidii loogu adkaysan lahaa iyada oo shirkan inta uu socday laga wada tashaday tallaabooyinka ay tahay in la qaado si bulshadu ay ugu adkaysato aafooyinka kusoo noqnoqda dhulka soomaaliyeed